wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka baay ayaa sheegaya in al-shabaab ay dib ula wareegeen deegaanadaas kadib markii ay banneeyeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo weliba kuwa amisom oo halkaasi ku sugnaa deegaanada al-shabaab ay la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka lagu magacaabo goof guduud oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka baay xuseen wardheere oo ah guddoomiyaha deegaankaas oo la hadlay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in halkaas ay banneeyeen ciidanka dowladda iyo weliba ciidanka etoobiya ka tirsan amisom oo muddo halkaas ku sugnaa horeyna kala wareegay ururka al-shabaab xaalada deegaanka goobguduud shibaalow dhulka badiili barigalaay sidoo kale amisom weerti guudaha inay heertay xerowmaa deegaan heertay salaadeeradiyaas guud hadii waa ka baryaa idiga dhagaadkaydo akan ciidamadii meelaha difaacka galay meelaha hirgalay wakti oo todobasaasi oo kale yawal mukhaalifeena kale yani ciidamaha ciidamada kumid yaano godog haa reer ciidamadaasa godoogi ilaa iyo iyota iyo tuugana intaalemu kukoeen oo kale iyotu ahalidiidanaha nootadan mukhaalifadaasa hana galay saasa gofgudma kuogtay wallahi ciidamada awalyahan kugadooden wasinilaato walislogayn iyo al-shabaab isku dhooy arudi amasoontaa ku bati wanagal eedan isku dhooy islogaay awalyahan kugadooden ilaa ayaa tagun wallahi deegaanka namankii ha galeen meelo waliba suuq dhagtis ka jiraan arriba indhoo shabkasin ha galeen meelooda hababeeka kasajisni hata dhagdana waliba manaasa jiran dhagdan manaasa ruujde ilaa ay hata hakutawa wali kasugna ameelo yarta alimuumuyonay deegaanka goofiyadati oo yarta kasugna ciidamadan ilgasami deegaanada ay baneeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa dadka deegaanka waxay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ay yimaadeen sidoo kalena ay la wareegeen inkastoo al-shabaab weli aysan ka hadlin dhankooda